tan duulaanka adeer horey baan uga hadalnay beesha harsimawqifkeedu waa cadyahay waxaan kamid nahay beelaha soomaaliyeed oo beecada la galay islaamku markuu dhulka yimid qanaacaadka iyo qaniimada iyo hodantinimada diintu leedahayna fahmay addoonta iyo waxa la jirena anagu mawqifkeega horaan u cadaynay waxaa naga dhexeeya xarbul islaam iyo gaal baa naga dhexeeya christanka iyo muslimka dagaalka udhexeeya naga dhexeeya wax gorgortan iyo wax aan ka maaragtay xadkeegu halkaas ku xiran yahay insha allah nabadoona waa gartay beesha hadday isla soo saartay oo ay fadhiisatay oo nabadoonadeeda iyo salaadiinteedu ay tashteen maxay idinla muuqataa in duulaanka iminka kenyaati waa ay soo qaadeen ay kaga golla yihiin oo dhulkan muslimiintu ay leeyihiin ay ugu soo duuleen duulaanka horta ay soo qaadeen wuxuu leeyahay laba ujeedo ujeedada ugu weyn waxa weeye takbiidinta diinta islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka kitaabka ilaahay in la joojiyo oo mukarkii iyo macsidii gaaladu wadatay iyo ay beebelkii keenaan dalka midda ka daran oo ay wataana waxa weeye kenya kuwa wax magaradka ay watay waxay ka dhaadhicisay gobolka jubbaland inuu kamid yahay soonkaas kenyadu ay awal gumaysigu qabsaday waxaanad ogtahay xataa dhulka ay qabsadeen sida meesha la yaha raasgamboni inay xataa ka samaysteen shirkadihii iyo xaasaskoodii bay xataa keensadeen oo cagafyo intay isku xereeyeen oo silka isku xireen y dadkii xataa kuwii la socday waxay ku dhaheen soomaaliya hore ay jirta halkaan malihid markay weydiiyeen war dhulkaas oo dhulka soomaaliyeed maaha aad anteenooyinka iyo ciidamada iyo dadka shacabkaa dejinaysaan maya horey jirtaa bay dheheen soomaaliya horey idinka jirtaa kismaayo bal hala dhaaf marka laba muddo bay wataanoo gumaysiga cusub haddee danahiisa kuma ufushan karo dhul uusan asagu lahayn dhulkaa ugo-ay oo la yidhaahdo soomaali galbeed oo kenya ka tirsan bay rabaan inay tan ku lifaaqaan kiya ujeedkeedu waxa weeye ayaga etoobiya dalka waa qaybsadeen gaaladu mar labaad baa haddana qayb la geliyey oo way iska caddahay dhowr shan gobol bay gaaladu hadda saadinaysaa soomaaliya inay shan madaxweyne u kala samayso oo qayb qayb iyo xukuna madaxweyne ma jire beledweyne oo kale waxaa la siiyey aaga etoobiya riyadooda dhulkan koonfurtana kenyay siiyeen oo ilaa iyo kismaayo iyo dhulkaan riyada beenta ay soo qaybsadeen laakiin waa hadda waa riyo wax runa maaha qaybtaas waxaan u malaynayaa soddon kun sagaal boqol iyo soddonki mi bay baarliin ku qaybsadeen soomaaliya welina xataa ma ay degin dhulkay waktigaa qaybsadeen nimankii gaalada ahaa dhul ay waktigaa qaateen oo ay leeyihiin weli waa ku qancilayihin waa la socotaa etoobiya dhulkeeda soomaalida weli dagaalki bay ka wadaa kenya sidoo kale ma dhisto iskuol ma geyso waxyaaba been oo sanka dareertaa bay siisaa dadka kuwas nool marka soomaaliya way ogtahay hadeed waxay wadaan laakiin ilaahay idankiis waxaa rumoobahaya oo xaq noqonahaya shareecada islaamka ku dhaqankeeda iyo intii rabtay inay ku dhaqanto nabadoone waa gartay duulaankan hadda kenya ay soo qaaday waxaa u istaagay wiilal mujaahidiina oo la dagaalamay kadib waxaa la bilaabay beelihii soomaaliyeed hadda beesha harti haddii adiga ka tahay nabadoonadeeda maalmihii ugu dambeeyana dhaqdhaqaaqiya waday oo ciidano ruusiya oo difaacya gelaysa bal dawr intee la eg ayaa laisdhihi karaa xamladan iyo hadda duulaankan socda waa ay ka tahay bismillah waxaan ka nahay doorkii walaalaha muslimka ay naga filahayeen door kasi wanaagsan baan ilahay idinka rajayneynaa waa runtaa beeluhu gaargaarna way isku abaabulna hortay beelaha gobolka hadda waa wada midaysan yihiin waana wada diyaar garaysan yihiin marka wax beelaha hadda muxuro hadda waxyaabahan xiisayna horta maa beel heble in la yidhahdo beelaha jubbooyinka la isla kaaya yidhahdaa abaabulkii beeluhu markay isku yimaadaan qaybsanan anagu beel ahaan waajibkii annaga aan qaadanay oo beel ahaan aan isku qiyaasnay waa qaadanay waxaan diyaarinay naf iyo maalba naf iyo maalba beesha harta waa diyaarsan tahay waxaan kaloo aan u ballan qaadnay hoggaankayga islaamka deegaanka hartidego joore oo khaaska ku yahay dhul badan baan degnaa laakiin dhulka aan khaaska ku nahay sida joore laga bilaabo ilaa iyo kudhaa ilaa xeebaha inaan difaacno beel ahaan inaan u difaacno islaamkana aan laga soo gelin waa gartay waxaa hadda muuqda beelaha muslimiinta ah inay muujinayaan dadaal ah in loo midoobo gaalada halka beeluhu aad arkayso in marka laga soo tago kulamada iyaga iyo mujaahidiinta ay qaadanayaan in haddana ay dhacayaan kulamo gooni gooniya oo beelo inta laysu keeno ama ay isu yimaadaan oo kulamadu ay qaadanayaan oo ay ka adhaysanayaan imika duulaanka jira ma kula tahay adika nabadoon ahaan in iminka beelaha soomaaliyeed ee jubbooyinka degan ay u midaysan yihiin duulaanka cadowga uu nagu soo qaaday aada iyo aad baan ugu rajo weynahay beelaha kismaayo jubbooyinka hoose jubbooyinka beelaha jubbooyinku xamladan aan imaan baa ay horey uga tashadeen odayaashuna bayaan bay kasoo saareen laba iyo toban beelood oo dagaal laba iyo toban nin odayaala ayaa laga qabtay oo guddoomiyaha le gobolka jubbada hoose jubbooyinka oo le ku-xigeenkiisa oo le afhayeenkiisa oo le xogaayintiisa laba iyo tobankaas bayna ka goodaa codkeegu qabiil iyo jifiya maahayn laba iyo tobankooda bay ka godaa talada dhaqanka kale oo odayaasheedan ayaga usoo gudbiya xaaladooda meeshay marhayaan hadda anagu hal beel baa nahay hal far baa nahay jumbooyinka dadka la yidhaha hal far baa nahay waxaanu ku midaysannahay inaan iska difaacno dulanka gaalada iyo saaniyadda caalamiga ay wadato kitaabkaygana aan ku dheganaano hadda ilaahayna uusanna baadiyeyn waxaanan ugu baaqaynaa oo ilaahay idankiis dadkayaga aan rajaynaynaa beelaha kale oo sida gobolada galgaduud walaalaha ilaahay ha barakeeyo ceelbuur walaalaha beledweyne ku hareereysan gaaladu dhulka ay kusoo dhawaatay dhulka ay qabsatay mawqifka laga qaatay haddee taariikhdu way qoraysaa beel walba waxaan isku jirnaa hadda ceelbuur iyo hadda kismaayo aad bay u kala fog yihiin haddana far baan nahay oo xanuunkooda waana taabanahayaa guushoodana waa ku farxaynaa taa garashadooda ay wax garteen siday u garteen gaalada oo u aqoonsadeenna waxay noo tahay cibro aan ku cibro qaadanayno oo nin kasta oo soomaaliya oo oday dhaqameed ama shaksi kasta oo soomaaliya waxaa mudan tahay arrintooda arrin ku dayashada arrinta ceelbuur arrinta meesha la yidhaahda xamar ahayd xafadii dayniile dadkaas oo kale ilaahay ha barakeeyaan leenahay beelahaas waa u ducaynaynaa waxaanu leenahay waa idinku dayanaynaa idinkama harayno xanuunkana waa idinla qaybsanaynaa xabaddana waa idinla qaybsanaynaa narsiguna waa idin imaanhayo waana noo wada imaanhayaa taariikh waxaan gaaraynaa laga wada sheekaysto beeshii liicday oo gaalada u iilatay iyo beeshii ilaahay ka badbaadiyey ilaah naga badbaadi baan leenahay ilahay baaba wax badbaadiya ilaahu sanduuqa kolayga gaalada hanagu rid marka ayagana waa u ducaynaynaa waanu hambalyeynayna waxaan leenahay ilaahay guusha aad foolkiina gaalada argagaxa ka geliyo dayniile iyo ceelbuur dadka ku dhaqana ilaahay ha barakeeyo hadeed waa dad aan ku dayan doono insha allah